bismi illaahi araxmaan iraxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawo iyo daljir waa khamiis sagaalka bisha maaraj sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka caawo iyo daljir aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wasaaradda cadaaladda puntland oo iclaamisay roob doon caamahoo ka dhici doonta guud ahaan gobollada puntland wasiirka cadaaladda oo shir jaraa'id qabtay ayaa waxa uu ugu baaqay bulshadu in ay soom bilaabaan isniinta soo socota muddo saddex maalmooda kadibna roobdoon isugu soo baxaan dhammaan fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn ee puntland waxgarad iyo odayaal ku sugan magaalada garoowe ayaa ka digay in amniga caasimadda puntland khalkhala geliyo nabadoon cabdicasiis aw yuusuf xaarin oo ka mid a nabadoonnada gobolka mudug ayaa shir jarayd oo ku qabtay magaalada gaalkacyo waxa uu kaga hadlay amniga iyo abaaraha waddanka ka jira saraakiil ciidan oo shir jaraa'id ku qabtay shalay magaalada garoowe ayaa cabasho ka muujiyey mushahar la'aan ciidamada puntland haysatee muddo bilo ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawla ayaa stuudiyaha daljir ee buhol idinka soo jeedinaya u diyaari garooba mar kale iyo barnaamijka caawo iyo daljir hagaag aan ku bilownay wasiirka wasaaradda cadaaladda ee puntland saalax xabiib jaamac oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada garow oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxaa ugu baaqay bulshada reer puntland inay isu diyaariyaan roobdoon caama oo khamiista soo socota ka dhici doonta guud ahaan deegaanada puntland wasiirka ayaa waxa uu ku baaqay maalinta isniinta talaada iyo arbacada toddobaadka soo socda in ay isugu soo baxaan roobdoon ballaadhan
dhammaan waan salaamayaa saxaafadda bulshaweynta reer puntland alxamdulilah runtii waxaa jirto abaar aada u daba dheeraatay runtii muxuu ahaa duunyin fara badanna baabi-isay dadkiina hadda runtii ay khatar aada u daran ku jiraan waxaan ilaahay ka baryaynaa in ka koowaad inuu naga dulqaado waxa keliya naga dulqaadi karo waa ilaahay marka ilahi waxaan ka baryaynaa dhibaatooyinkaasayto abaaraha iyo colaadaha isbiirsaday in ilaahay naga dulqaado midda xigto dee cid kaloo loo noqdo wax la weydiista ma jirtaan ilaahay ahayn subxaanahu watacaala inuu madal kheyr qabna siiyo aan weydiisano inaan muxuu ahaa isu dulleyno muxuu ahaan usoo baxno toobadkeen iyo muxuu ahaa weydi weydiisi marka insha allah waxaan iclaaminaynaa haddaan ah wasaaradda cadaaladda arrimaha diinta in roobdoonkaa loo soo baxo maalinta khamiista lix iyo tobanka bisha maanta waa khamiis waa khamiisteeda kale marka insha allah waana ku celcelin doonaa saxaafadan waxaan ka codsanaa in ugu celceli celceliyaan kuwa nala joogan ay gaarsiiyaan kuwa naga maqan hadduu ilaah yiraahdo baraha bulshada la geliyo laisugu soo baxo oo ilaahay aynu barino u toobad keenno aan ilaahay u noqono suu ilaahay qur-aankiisa subxaana watacaala nagu nagu farayo faqultu istakfiru rabakum inahu kaana kafaara yursilu samaa calaykum idraara bilaahina leeyahay ilaahay istikfaar weydiista macnaha usoo toobad noqda usoo laabta kabacdi ilahay wuxuu idin siinayaa roob muxuu ahaa biyo cirka idinka soo dejinaya marka taas way midaan dooneyno waana midaan rabno inaan ilaahay ka barino maanta haddii naloo keeno malaayiin malaayiin naloogu deeqo adduunka maanta olan aan u qaylinayno waxay noo soo kordhinaysa ma jirto laakiin hal maroo muxuu ahaa daruurta ilaahay nagu da-do waxaan gaaraynaa runtii muxuu ahaa baraare waana ku barwaaqeysanaynaa marka ilaahay barwaaqadiisaan weydiisanaynaa ilaahay roobkiisa iyo raxmadiisaan weydiisanaynaa midaan lagu kala guurin baan weydiisanaynaa marka insha allah laga qeyb qaato roob doonka sunooyin buu leeyahay ku habboon in la soomo insha allah hadduu ilahay iraa dadkaan leenahay soonka ka bilaabo maalinta isniinta talaadada arbacada saddexdaa maalmood ka horeyso insha allah hadduu ilahay in lasoo soomo oo muxuu ahaa loo soo diyaargaroobo muxuu ahaa ilaahay alla barin loo soo diyaargo insha allah hadduu ilahay yihahdo marka waxaan leenaha meel walboo laga joogo geyiga reer puntland in laga wada qeyb qaato subax aroortii isugu soo baxo iskuulaadka dugsiyada macalimiinta ilmahooda hor usoo kaxeeyaan marka waxaan faraynaa ma aha in iskuullada intii la fasaxo iyo dugsiyada iyo shaqada dowladda guryaha la seexdo waxaan baryayna waa ilaahay dadka magaalada jooga waxaad moodaa inay abaarta taabanin wallahi haddii dadka magaalo baadiyaha nagu soo wada yaacaan kulli soo baxaan ogaada runtii dhibta waana wada haysataa baadiyaheena hadduu muxuu ahaa dhibaateysan yahy annaga waan dhibaateysannahay waana sidai lagu yaqaano muslimiinta inay isu jirnaxaan intaa kabacdi waxaan farinaa dadka inay isu gurmadaan in laisu biyadhaamiyo in raashin laisu geeyo in muxuu ahaa laisu kaalmeeyo ilaahay raxmadiisa markaan isu naxariisana isaga noo naxariisanaya muxuu ahaa sidana lagu iri suban sal sl yiri muxuu irxamu fi lard irxam fi samaa dhulka isugu naxariista ilahay samadooda idinka naxariisanaya marka waxaana laga rabaa in anaga isu naxariisano biyaha isu dhaamino raashinka isu geeno dadaalo fara badan way jiraan laakiin kow ma joogaan waa in la laba jibaaraa la shaqeeyaa la ordaa insha allah hadduu ilaahay idmo marka waxaan leenahay aad baan uga mahadinaynaa saxaafad mar walbana la shaqeyso waxaan ka codsanaynaa insha allahu roobdoonka ina aada uga qayb qaataan dadka isu soo saartaan khamiis walba in saa loo roob doono intaan muxuuha insha allah ilahay raxmadiisa noogu imaaneyso aan ku celcelin o aynu ka daalin marka aad baan idinka mahadinaya jazakum allah khayr wasalaamu calaykum raxmatullah barakaatu wasiirka wasaaradda cadaaladda ee puntland ayuu kaasi ahaa habeennimadii xalata ciidamo ka tirsan kuwa puntland ayaa waxa ay la wareegeen kontaroolka koonfureed ee magaalada garowe gaadiidka isu soconaya ee u kala gooshaya boosaaso iyo gobollada kale ee puntland ayaa xanibnaa ilaa iyo xalayto waxgarad iyo odayaal ku sugan magaalada garowe ayaa ka digay falal ammaan darro in laga sameeyo magaalada garowe waxayna ciidamada ugu baaqeen in ay nabadgelyada ilaaliyaan isla markaana ka waantoobaan
amnigan haddii ummadooda dan baa ugu jirta waa loo baahan yahay in lawada ilaaliyo qof kasta oo bini aadan ah waxaa lii dantaadi waxay ku jirtaa danta dadweynaha haddaan danta dadweynuhu jirin dee horna dantiisa gaarka aali maayo dadkastoo marka shaqaaco ama dhibaato ka wada magaalada ama guud ahaan puntland anagu waan ka horjeednaa waxaan looga horjeednaa dalku nabadda xil walba deeqda nabad baa loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo maddu nabad bay ku wada degan tahay waa in la kala tabanayo oo dadku tabanayo ama maamul ha ku taydo ama cid kale ha ku tayda waxaa wanaagsan si caadiya oo feen kaliya ah oo macnaha saaxiibtinimo ah oo fiican in looga wada hadlo oo qofku ama mujtamac ha ahaadeen ama qof ha ahaado shaksiya meesha wax ku tabanaya inuu la hadlo laakiin amniga in halhal la geliyo magaalooyinka xabad laga rido annagu raallika maaha intaasaan ka hadlaynaa arrintaan ka hadlaynaa intaa weeye waa tahay maxaa keena haatan inaad arrimahaasi ka hadashaan waxaa keenay wixii dhib oo magaaladan ka dhaca waana xusaynaysa oo dadkao dhan bay xusaynaysaa waana taabanaysa wixii yanaagoo ka dhacan haddee waxbaan ku yeelanaynaa wixii xun marka inaanu ka hadalno waa inaga waxyeelaya ummadda waxyeelaya xaq baan loo leena waxaad ka mid tihiin waxgaradka iyo gobolka intaad idaacadaha ka hadlaysaan oo idaacadaha fariimaha marsiinaysaan sooma habbooneyn in aad si toosa ugu tagtaan dadka ku hawlan arrimahaasi oo aad kala hadashaan in ay ka shaqeeyaan nabadgelyada walal wax weeye horta taasi way noqotaa waana waajib waana wax loo baahan yahay cid kasta inay ka hadasho ma garanaysaa wixii dalka wax yeelaya ama dhibaato kuwada xaq bay u leedahay in ina soos loogu tagaba way noqotaa abaal weeye hase yeeshee waxaa nala ku yidhi arrintaas nimanka halkaa jooga oo bilmatallo ciidankaa waxna way tabanayaan welina waxaa la yidhi iyagaa diidan in lala hadlo isla warku lagu soo gaarayo
annagu aad baan uga xunnahay galogoleemada ka socda magaalada garowe oo ah caafimaddii deegaanka puntland dadku raallina ka noqon mayno caasimada duuduwaadka puntland cidda wax u dhigaysa waa cid nafteeda wax u dhigaysa dadka ka dambeeya hawtaanna baaritaan baan ku haynaa waxaana xogooyeynaa mar ku dhow mar dhow inaan meediyaha usoo bandhigno dawladdan cabdiweli xangaab waa jiraysaa muddadii sharciga ahayd oo qawaaniinta ahayd oo lagu doortay waa waa la ilaalinayaa haka sanay sideedda bilood ninkii wax doonaya ha yimaado waktigaas waa tahay marka laga yimaado magaalada haatan ciidamo la sheegay inay gadoodeen oo sheeganayaan in lacag ay ka maqan tahay baa la sheegay inay gadoodeen arrintaas unbaa magaalada haatan ka jirta laakiin ma wax kale waxaa jira idin muuqda oo amniga wax u dhimayo magaalada ka jira miyaa idin muuqda
maya ciidanka ma ahane wax kale oo magaalada ka jira ciidana lagu tilmaami karo waa labaatan wey waa garta oo meel laga haleeyo jubbaland waa garta
labaatanka wiilga iyo magaalada dadka joogaan annagaa ka badan waa garta
cid ka aqbalaysa iyo cid ka yeelaysa ma jirto sharafta iyo karaamada magaala madaxda caasimada jalawe cidda wax u dhimayso waa garta waxaad ka mid tihiin waxgaradkii gobolka nugaal een ciidamadan gadooday waxay sheegayaan in uu jiro xaq ka maqan iyagoo ay leeyihiin een arrintaasi een ma u kuurgasheen idinku een maxaad een maxaadse wax uga qaban weydeen haddii ay jirtoba
arrintaas waxaa galay ismaal ciise ismaal maxamed laga qiimeeyo puntland madaxda ummadeeda ah waxaa jirta waddo loo maro hadday wax maqan yihiin waa garta ciidamadan maaha markii ugu horreysay ay gadoodayaan marka een arrintaasi intii een aad aad idaacadaha ka hadli lahaydeen oo aad een fariin maalin kasta diri lahaydeen soo kama habboon inaad ciidanka u tagtaan oo aad kala hadashaan ayaga arrimahaasi sidii een amniga caasimadda sidiisi loogu soo celin lahaa
halbaan hadal kuma jiro islaan maxamed waa istimada laga qaday islaan ciise islaan maxamed waa waxa ay marka hore xaadir waa khaldamay halbaan hadal kuma jiro islaam ciise islaan maxamed waa ismada ugu waaweyn oo xormada ku leh puntland sida aawadeed wax raali ka ah iyo wax saqiir iyo kabiir ma jiro labaatanka wiil oranaya waxaana jecel lahay labaatadi afartan saac oo soo socota inay hawshaasu soo gabagabayso magaalada inteeda kale waa nabad waa amni qof kasta oo ku nool magaalada godow diyaar wuxuu yahay inuu u dhinto amniga magaalada godow
waa tahay idinka hadda waxaad tihiin waxgaradkii eh, gobolka maxaa idin qorshaa
waxaa waxaa haddaan nahay waxgoradka iyo aqoonyahanada gobolka inaan tallaabo ka qaadno saacadaha soo socdo haddii eedda yidhaahdo
walaa nabadda magaalada baan ka hadlaynaa inagoo dhanana jooqda anigu gaar ahaan niman askara iyo ciidankale iyo nina odoonaya waxaan eedeynaya heshiidoo beriga u dhashay shanta xildhibaanoo kasoo gala garowe gaar ahaan ninkii hadla ma jiro barasaarka mooyaane maalin hore oo baarlamaanka la qabsaday anaguna waxbaa la qabsaday waxba halkeed la istaagay wax dan lagu jira caasimada maaha inagana lagu jira maaha maadamana xarunta dadkan baa la galay waa kuxigta guri hebel baa la galay waa kuxigta marka walaalo nabadaana waa deeqda waxaana eedoonaya labada wasiir iyo shanta xildhibaaneed dad garowe ka soo gala ninka hadla ma jiro barasaarka mooyaane cudurkana weyne maahe
waa tahay marka een in aad eedan u jeedisaan xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda gobolka een ka sokow inaad idinku laftigiina wax ka qabataan soo mahayn arrintan
idaacadda laga dhegeysaa marabna magacagana waa kagu dhaafay xagga cabdullahi sida shicibka la yidhahdaa aniga badan guud ahaan waa fiicnaa meeshaas waa gaar waa caasimadii inagoo dhan oo futiixan xoog ahayd xalay waxaan maqlay kaska miska katrolka koonfurtaa la qabsaday marada baarlamaankaa la qabsaday waxyaalaha suganay wax ka hadlayna maanu maqal wayna u kalifta markayna ka hadalno amniga sirkaasi waa hadaa tiri wax kale oo aniga dhimaa oo dhiba igama muuqan laakiin qasraadka xogaha sumcad darada ku noqonaysa een ciidamada gadooda ee qabsaday katroolka garowe een maaha markii ugu horreysay ay- ay g- gadood ka sameeyaan magaalada een ciidamadan waxay ka cabanayaan in ayaga xaqoodii iyo mashaaraadkii ay kulahaayeen aysan ka helin wasaaradda maaliyadda een arrintaas yaan idinku maxaad u geli weydeen oo ugu raadi weydeen xaq ay sheeganayaan in maadaama waxgaradka aad tihiin arrintaas waxa weeye cid kasta horta way qabataa inay gasho ee ciidanka annagu xaqiri mayno ma lihin xaq ma laha ciidanku xaq bay leeyihiin dadka ay macnaha dhex joogaan waa dadkay difaacayeen waa ciidankii soo dagaal galay oo dalka iyo dadka difaacayay hadda yeeshee ciidanka waxaa loo baahanya waddada ay leedahay hawshaasi inay u maraan markaasaa la taageerayaa oo dadku u kacaya odhanaya xaqooda hala siiyo mana odhanayno annagu xaqiri mayno xaq ma leh xaq bay leeyihiin warada in la siiyo laakiin waxaa loo baahan yahay waddo saxa inay u maraan iyagoo aan amniga khalkhal jirin iyagoo aan meel la qabsan iyagoo aan magaalada xabad ka ridin iyagoo aan meelaha dawladdu ku shaqaynayso kuwaabsan maalintii hore baarlamaankay qabsadeen dabacdina waxaa leeyahay kastankii bay qabsadeen iyo checkpointigii arrintaas marka annagu waa diidanahay waddadii baa ka khaldamtay ee annagu macnuhu maaha inaan leenahay ciidanku xaq ma leh een waa tahay guud ahaan maxaad ugu baaqaysaa shacabka puntland ay ku dhegaysanayaan guud ahaan waxaan loogu baaqaynaa shacabka puntland ciddii xalinku ah inay iska difaacaan inay amnigooda ilaashadaan in nabadkan lagu wada nool yahay nabadda la wada ilaaliyo qof kasta inuu ogaado waxayna deeqaan nabadda weeye nabad baynu ku degannahay nabad baa lagu wada nool yahay waxaa soomaalidu ku maada maamada shan ninoo wada jira shan shan shan ninoo kala jira shan shasaa ka gooda shan ninoo kala jirana hal hal shasaa ka gooda marka ummadda nabad baa deeqda waxaa loo baahan yahay amniga iyo nabadgelyada dhammaan puntland oo dhan in la wada ilaashado taasaan lagu baaqaynaa annagu haddaan nahay dadka waxgaradka ah
waxgarad iyo odayaal ku sugan magaalada garowe ee caasimadda puntland ahna xarunta gobolka nugaal ayay kuwaasi ahayn dhallinyarada ku dhaqan magaalada garowe ayaa iyaguna ka hadlay ciidamada xalayto tegay kontaroolka koonfureed ee magaalada garowe kuwaasoo xanibaad u geystay qaar ka mida gaadiidka isaga gooshi jiray gobollada faratol deble oo ka mida dhallinyarta ku nool magaalada garowe ayaa daljir garowe maanta la hadlay
faratol deble waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha amni xumada oo hadda magaalada soo foosaartay waxaan rabaa inaan ka hadlo iyadoo dalka abaara ka jiraan boqorka siyaasadeed oo aan meel ku wajahan yahay la aqoon hadda marka horta waxaa leeyahay ummadda reer puntland ha la ogaado nabadgelyadu inay tahay in midba nin walba ku nool yahay nin walbana mid walbana nin nin walbana uu uu uu rabo inuu ku dad noqdo oo wax ku noqdo isbaaro la qabsado iyo dad mxuaha la dhibaateeyo iyo ummad mxu ahaaye boolonsi ukala tagtayna faa'iido ma keente waxay keentaa isku dhac mid shacab iyo mid siyaasadeed iyo mid dagaaladood ay keentaa waayahay ma waxaa jira waxaan waxaan usoo jeedinayaa dadka reer puntland gaar ahaan magaalada reer garowe in wixii wax qaldan la faxo oo la ilaaliyo magaalada amnigeeda horumarkeeda iyo dadka shacabka oo abaaraha dhibaataysan abaaruhu hayaan oo la rabo in raashin loo urusho meeshii raashin loogu urusha ururi lahaa in rabsho hadda la abuuro rabsho loo urusho ma aha waxaan uga digayaa dadka iyo mas-uuliyiinta nooc walbara iyo waxgaradka in dadka aan rabsho loo ururin ee raashin loo urushan dadka oranaya waayahay ma waxaa jira isu socod la-aan ka jidha magaalada markii aad fiirisid idinku idinkoos xilqaamayo dadkana oo arorinayay ma waxaa jira wax caqabada aad lakula la kulanteen oo arrimahani keeneen
waaw annagu saaka waxaan isku dhalinyaro bulshaa fara badan baan ahayn waxaan rabnay inaan ururino raashin haddaanu heli karno laba kiilo haddaanu heli karno afar kiilo haddaanu heli karno shan kiilo waxaanu go'aansanay bulsho fara badan baan nahay inaanuan istaagin habeen iyo maalin iyo galab iyo midnaba aanna istaagin waayo waxa bulshadii reer puntland iyo heerka ay maraysa waan aragnay saasaan isu xilqaanay dad fara badan oo dhalinyara baan nahay oo arrimaha dadka bulshada puntland ka kooban waxaan rabnaa hawshaasana oo ku jirna ma- waxaa dhacday ciidan baanu aragnay dad badan oo fasku baakiyeed baan aragnay waxay yidhaahdeen dadku waxay kuleeyihiin magaaladii maxaa la urusha magaaladii sas baa ka jiray iyo ciidan maxaa ciidankii baa laga sasay oo waxaa laleeyahay waa waa rabshad baa og socotaa laleeyahay wax kale oo haddeer aniga aan si gaara igu yimi ma jiraan ama qofaan arkayo si gaara loogu yimi
aruurinta marka waayahay aruurinta dareenka dareenka dadka wuxuu ka turjumayaa dadku wax kale macnaha ay sheeg fahmeen oo hab siyaasadeed inay arrintaa ka dambaysa waa dadku ka sheekeynaya marka me- media iyo meelaha laga sheekeynayo la joogo waayahay marka- marka hab aruurintii dadka lagu caawinayay iyo arrintan ciidanka ee controolka ee ma ma waxaa ee, ma waxay si dhowba iyo arrimo ay isugu imaan karo maya laakiin waxaan annaga shacab ahaan waxaanu aada uga xunnahayba haddii ciidanka wax ka maqan yihiinna ciidanku mas-uuliyiin guleeyihin mas-uuliyiintooda timaado ummaddu waxgarad bay leedahay qoomkan hadday ummaddu waxgarad bay leedahay dad wax goyn karay leedahay talagal bay leedahay nugaale hanti bay leedahay haddii ciidanku dareer xumo tirsanayaan waxaan codsanayaa inta loo ragbadsado oo dadku waa waxgarad baa ku jira haddaan laisyeelyeelayna in ciidanku waxay tabanayaanna la qanciyo waxa ay ku qaldan yahaanna la saxo oo la yidhahdo "Wal- halkan waa ku qaldantihin waxa waa ku qaldantihin meesha tani kastan bay ahayd ummad baa wax dhaqaala ka soo gelayay dad baa guryaha inay ciidanku ka shaqeeyaan inay qof u furaan muxuu ahaayeen dabka u shidaan maayo inay dhiid dadka ka dab- dabka ka dabiyaan baan aad uga xumahay waxaan xukuumadda puntland usoo jeedinayaa iyo mas-uuliyiinteeda in xaaladda jirta aysan faraha ka laaban cidna aysan ku takoorin ciidan weligiis buu gadoon jiray weligiis baa ciidan gadoon jiray ciidanka gadoonkiisa inaan laga dhigin wax sii wey cidna lagu takoorin xukuumadda taasaan leeyahay isimada reer nugaaleed waxaan leeyahay dee hawlkaba daalo weli waa hogad iyo dee hawsha tani shalayna idinkaa eh, xaliyey maantana idinka idintaa idinka iyo wixii waxgaraba waa hagaag barnaamijka caawiya daljir ayaad weli dhegaysanaysaanoo stuudiyaha daljir ee magaalada buuhoodle idinkaga imaanaya nabadoon cabdicasiis saw yuusuf xaalin oo ka mida nabadoonada gobolka mudug sida weyn looga yaqaan ayaa shir jirayd oo uu maanta ku qabtay magaalada gaalkacyo waxa uu kaga hadlay ammaanka puntland abaaraha jira iyo baaq uu u diray maamulka galmudug xukuumadda puntland ayuu iyadana baaq u jeediyey nabadoonka oo arrimo badan ka hadlaya waxa uu yidhi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد وعن ربا إنان بدلان ددوين هذا يدولة ديدان الله الله وباق أسوء تشيديو وليبا طلعه وعن شعلعي إنا إيقا أقبلان لبا باق ويريارنا منا وحانو الدرهية قلمدوك منا وحانو الدرهية دولة فدرالكا مركو الرئيسة دولة بدلان shacabkeeda iyo shaqaalaheeda iyo wasiiradeeda cid kasta oo reer puntland ah waxaan u soo jeedinahayaa khaaquul iyo waxbaa jira wadad baan maqmaqlahayay jidka iyo bu-an baan maqlahayaa maantay waxaan ku jiraa emergensa baan ku jiraa deg deg baan ku jiraa naf inaan badbaadino hadalkaas ma aha dawladda yaan lala xisaabtamin ma aha dawladdu dhaliil ma laha ma aha yaan wax la qaybsan ma aha hadalkaas intaasiba way jirtaa in laga xisaabtamona waa loo baahan yahay in laga wada hadlana waa loo baahan yahay laakiin wakhtigeedii maaha waxaan soo jeedinayaa qof kasta oo reer puntlandna maanta inuu ka shaqeeyo badbaado nafeed nafdad iyo nafduuyo badbaadadeed inuu ka shaqeeyo wax kale oo la soo qaadi karaana ayan jirin wax laga hadli karaana ayan jirin wax laga xisaabtami karaana ayan jirin hal neef qofka badbaadinaya annaga dana noogu jirtaa maanta waxaan rabaa haddii laba saacadood hakasho ah laba bilood hadda biyodhaamis baan ku jiray dadka dibaddaan maray dhexdoodaan maray say u nool yihiin baan maray ee degmada hadda aan tegey oo jiriiban aan ka mid gobolkaan ka mid ah baan ka imid waxaa ka shaqeeya oo habeenkii habeen berdhey baxa laba boqol iyo konton baabuur oo booyada sidaa baxa dadkaasi waxay isu caawiyaan sidii muslimnimada iyo shareecada islaamku ay ahayd qof biyaha laga leeyahay ma jiro qof waliba qofka u yimaadu caawiya dadka cidlada ku dhaca oo nafaq la'aanta u dhaca dadka baabuurta lihi waxay ku doonaan government bay ku doonaan waa free meeshaas qof ku dhaca marka la yiraahdo baabuurka taagan baa doona waxa la rabaa marka dadka qof walba awood u leeyahay inuu saaro maanta inuu wax badbaadiyo wax kalena aan laga hadlin wixii jirana waa inuu naqdeg reer miyigu waxay yidhaahdaan markay rays dhoomaa tala dhoobantaa ama waxay yidhahdaan aan isu naqdaasano reer puntland oo taladaa in ay ka qaadataanna waa jecelahay waa soo jeedinahay aan isu naqda'sanno hawsheennuna maanta waa wax badbaadin sidaasa inoo ballana aan sidaa ku wada howlgallo markii ilaahay ina dejiyeen wixii xisaaba iyo wixii xaajaysa iyo wixii qayb qaadasha markaa haynoo ahaato taa intaan markaan uga baxo dawladda puntland waxaan leeyahay dadka biyodhaamiska shacabku way iscaawinahayaan laakiin idinka caawintiinnii ma qorshaysna ma habaysna waxaad ku filan tihiin oo baahidoodii dhulka dabooshay baan arkay ceelasha dadweynaha ceelasha matoorada ah qof baa toban halaad u soo arooraysaa shidaalla kuma shuban karo nin baa baabuurkiisii iyo haantiisii ku deeqay oo meeshuu rabay inuu biyaha geeyo raba war adigu shidaalkii ku shuba ceesha lama dhihi karo ceelka matoorkaa oo baabuurta u badani ka baxda bishii waxaa ku filan shan booyadood baa ku filan shanta booyadoodna intay tahay waa aragtaan waxa weeye waa afartan waa afartan iyo halkii fuusta ah waa waa kun waa lix iyo toban doolar waad ku filan tihiin matoorada shidaal inaad siisaan haddaydaan idinku hayn hay-adahaad ku amri kartaan inaad tidhaahdaan gobolba laba hay-adood shidaalka ceesha waa inay berdhay siiyaan hay-adahaad ku amri kartaan waa gobol kasta waxaa ku filan afartan kunoo doolar konton kunoo doolar baa bishii ku filan hay-addaan intaa awoodi karin naga taga inaad tidhahdaan ba xaq u leedihi haddaydnaan xafiisyada amar ka bixin karin ka taga xafiisyada waxaan idiin soo jeedinhayaa buntland ceesha matoorada ah oo taalshidaalkooda ama idinku bixiya ama hay-ada ka keena ceeshaa shidaalkooda baahi weyn baa ka jirta dayac baa ka jirta dadkoo dhan bay taabanaysaa kaalmay u noqonaysaa arrin aad wax ka qaban kartaan oo si fudud wax uga qaban kartaan weeye arrintaas ama qorshe xumaha idiin ahaato ama isu dhigid la'aadna idiin ahaatee waa arrin aad ku filantihiin dadkana macno ugu fadhida fuliyaan idiin soo jeedinaya arrintaas waxaan rabaa inaan kale oo ku daro kelmadda ah dadka maantay markaan lahaa waynoo gurmad saxaafadda waxay ka qayb qaadataa abaarta way ka qayb qaadatay gurmadka waa ka qayb qaateen kuwa saxaafaddii raadiyihii iyo telefishinkiina dhabarka u saaran yahay lacagna ururinhayaan aragnay kuwa warkiibay sii daynhayaan kuwa waxbay u kala gudbinhayaan saxaafadahana yaan la xirin yaan la joojin ha la daayo gurmadkay ka qayb galhayaan saxaafadii taasna intaasaan rabaa inaan intii buntland kaga baxo galmudugna waxaan u soo jeedinayaa xilli xunna waa ku jiraa wakhti aan ballannay oo wadahadal iyo nabad ku ballannayna waa joognaa xilli xasaasi ah oo dadku xilligii ilaah la baryi jiray baa lagu jiraa in maanta tallaabo la qaadaa sax ma aha tallaabo dagaal iyo colaad in la qaadaa sax ma aha toddoba iyo labaatankii sano baddaasi nabad bay ahayd ayadaaba laysu mari jiray qofku markuu biriga ka baqo badu inta mara kuwa kaloo badda joogu dhex mari jiray iyadoo biriga la isku laynayo albaab cusub baa furmay waxaan leeyahay abaalkaas tallaabo qaada tallaabo waafiya qaada oo bolojays bixiya albaabkaas inuu xirmaa la rabaa albaab belo oo aad ku dadheen colaaddii hore wey waxaan soo jeedinhayaa in idinkuna la dadaalo xilli adag baa lagu jiraayo dadka in wax la tara maahe in colaad loo abuuro aan loo baahnayn tallaabo inaa qaadaanoo dadaashaan baan idiin soo jeedinaya dowladda federaalka ah baaq baan u dirahayaa baaqaan u dirahayaa waxaa weeye farmaajo iyo wasiirkiisa madaxto ra-iisul wasaaraha xafiisyadiinna dadweynuhu waa soo dhoweeyey aad baa raalli laydinka yahan weyno waa laydiin qabaa laakiin habar dugaagoo dhan inta isu cudirsaday buu idinku xeeran yahay abeesadii guriga ku jidhaa shabeelkiina iriduu taagan yahay intii kalena waardiyay ka haysaa waxaan idinkula dardaarmayaa adkaysin badan ilaalo badan iyo caqli degan inaad ku xisaabtantaan intaas in idinku xeerantaana ogaataan intaasaan maanta gudbin lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raalliga aada waxaan khaldayn nabadoon cabdicasiis aw yuusuf xaarin oo ka mid a nabadoonnada gobolka mudug ayuu kaasi ahaa saraakiisha ciidamada puntland gaar ahaan kuwa daraawiishta oo shir jira ee shalayta ku qabtay magaalada garowe ayaa soo jeediyey cabasho ku aadan in mushahar la'aan ay muddo yihiin isla markaana xukuumadda puntland ka gaabisay inay ciidamada mushaharka siiso saraakiisha saxaafadda la hadlaya waxaa ka mid a jenaraal dayr xaaji cabdi gaashaanla sare maxamed ducaale maxamuud ayax iyo gaashaanla sare maxamuud maxamed axmed gubadle waxaan isugu nimid halkan inaanu ka jawaabno war saxaafadeedkii ama fikratadii madaxtooyada iyo wasiirka maaliyaddu ay soo qoreen ay yidhaaheen wax mushahara oo ciidamadu nagu leeyihiin ma jirto waxaan halkan saxaafadda u caddaynaya in saddexdii sano ee maamulkani uu jiray inaan mid walba sanad walba waxaa naga maqan halkan ku caddayo waxaa laga maqan sideed bilood oo mushahar iyo adeeg ah two thousand fifteen waxaa naga maqan sagaal bilood oo mushahar iyo adeeg ah two thousand sixteen waxaa naga maqan sagaal bilood oo mushahar iyo adeeg ah two thousand seventeen saddexda bilood waxu ma hayno isugeyn waa soddon bilood oo bilaa mushaara ciidamada ay ka maqan yihiin dhammaan maaha ciidamadoo dhan waxa weeye ciidamada daraawiista ee nugaal iyo sool iyo cayn saddexdaa qole weeye ayay ka maqan yihiin wasiirkuna wuxuu yihi wax lacag oo dhan lagu leeyahay ma jirto annagu intii hore oo dhan waanu iska dayen waxaanu sahayn maamul dawladeenna puntland wax dhibaataa ayaan maaragtay la waxaynin mar walba waxaan sahayn mar haddii qolooyinkii shaqaynayay ee maaragtay buuraha joogay mushaarkii la siinayo idinkana waa la dhisiin doonaa laakiin ta laga cadhaysisay waxa weeye waxbana laguma leh taasaa annagaan ugu kaliftay inaanu ka hadalno saxaafadda inaan u gudbinno wixii naga maqan baarlamaanka iyo muxuuha xuquuqal insaanka meelba ku waageyn marka waxa weeye saxaafadda waxaan u sheegayaa inay intaas tahay wax dhibaatoo kale ma jiraan mushaharkayagii adeegayagii ayun baanu maaragtay ka hadla kasta waxaanu qori jirtay folebaagada mushaharkayagi bil dalabku naga hadhay ma jirto bil walba dalabkayga waa gudbin jira wasiirka wasaaradda maaliyaddaan u gudbin jira markaa markaanu gudbino wax lacag oo dhala siin jiray ma jirto bil walba waa qoraa ilaa two thousand fourteen ilaa up to now waxaanu qoraa mushaharkayga dalabkayga mushaharka oo wasiirka ula tagnaa dhowr jeer ayaa taliyaha guud ee ciidamada daraawiista sareeye guud siciid maxamed xirsi dhowr jeer buu wasiirka madaxweynaha dhowr jeer buu howlaha kala hadlo mar walbana waxaa la lahaa waa yahay waa la dhammaynayaa waa la dhammaynayaa annagana siciid markuu noo yimaado wuxuu noolan jiray waxayni waa helaynaa anigu saanu ku joognay saasee taliyahayagaan kubar sugu jiray laakiin waxaa la yidhi dheriga kuleelka waxaa ka keena dabka bacdimaa uu wasiirkii yidhi waxbaba layguma waxaanu sahayn maamul dawladeenna puntland wax dhibaataa ayaan maaragtay la waxaynin mar walba waxaan sahayn mar haddii qolooyinkii shaqaynayay ee maaragtay buuraha joogay mushaarkii la siinayo idinkana waa la dhisiin doonaa laakiin ta laga cadhaysisay waxa weeye waxbana laguma leh taasaa annagaan ugu kaliftay inaanu ka hadalno saxaafadda inaan u gudbinno wixii naga maqan baarlamaanka iyo muxuuha xuquuqal insaanka meelba ku waageyn marka waxa weeye saxaafadda waxaan u sheegayaa inay intaas tahay wax dhibaatoo kale ma jiraan mushaharkayagii adeegayagii ayun baanu maaragtay ka hadla kasta waxaanu qori jirtay folebaagada mushaharkayga bil dalabku naga hadhay ma jirto bil walba dalabkayga waa gudbin jira wasiirka wasaaradda maaliyaddaan u gudbin jira markaa markaanu gudbino wax lacag oo dhala siin jiray ma jirto bil walba waa qoraa ilaa two thousand fourteen ilaa up to now waxaanu qoraa mushaharkayga dalabkayga mushaharka oo wasiirka ula tagnaa dhowr jeer ayaa taliyaha guud ee ciidamada daraawiista sareeye guud siciid maxamed xirsi dhowr jeer buu wasiirka madaxweynaha dhowr jeer buu howlaha kala hadlo mar walbana waxaa la lahaa waa yahay waxaanu sahayn maamul dawladeenna puntland wax dhibaataa ayaan maaragtay la waxaynin mar walba waxaan sahayn mar haddii qolooyinkii shaqaynayay ee maaragtay buuraha joogay mushaarkii la siinayo idinkana waa la dhisiin doonaa laakiin ta laga cadhaysisay waxa weeye waxbana laguma leh taasaa annagaan ugu kaliftay inaanu ka hadalno saxaafadda inaan u gudbino wixii naga maqan baarlamaanka iyo muxuua xuquuqul insaanka meel ku wagin marka waxa weeye saxaafadda waxaan u sheegayaa inay intaas tahay wax dhibaatoo kale ma jiraan mushaharkayagii adeegayagii ayag baanu maaragtay ka hadla kasta waxaanu qori jirtay folebaagada mushaharkayaga bil dalabku naga hadhay ma jirto bil walba dalabkayga waa gudbin jira wasiirka wasaaradda maaliyaddaan u gudbin jira markaa markaanu gudbino wax lacag oo dhala siin jiray ma jirto bil walba waa qoraa ilaa two thousand fourteen ilaa up to now waxaanu qoraa mushaarkayga dalabkayga mushaarka oo wasiirka ula tagnaa dhowr jeer ayaa taliyaha guud ee ciidamada daraawiista sareeye guud siciid maxamed xifsi dhowr jeer buu wasiirka madaxweynaha dhowr jeer buu howlaha kala hadlay mar walbana waxaa la lahaa waayahay waa la dhammaynayaa waa la dhammaynayaa annagana siciid markuu noo yimaado wuxuu noola jiray waxayna waa helayna annagu saanu ku joognay saase waxaanu isnahay maamul dawladeenna puntland wax dhibaato ayaan maaragtay la waxaynin mar walba waxaan islahayn mar haddii qodooyinkii shaqaynayay ee maaragtay buuraha joogay mushaarkii lasii saraakiisha ciidamada daraawiishta puntland ayay kuwaasi ahaayeen iminkana warbixin ku saabsan habdhaqanka qoyska wariyaheena xasan haykal ayaa kasoo jeedinaya xarda dal jira boosaaso hoolka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso maanta waxaa lagu qabtay barnaamij ku saabsan habdhaqanka qoyska iyo wada noolaanshaha lamaanaha isqaba kaasoo loogu magacdaray qoyskaaba kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey maamulka sare ee xarunta tababarada iyo wacyigelinta arrimaha qoyska ee qoyskaaba oo xaruntiisa weyn ay ku taalo magaalada hargeysa waxaana barnaamijkan wacyigelinta qoyska loo qabtay qaar ka mid ah ardada jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso inta uu socday kulankan wacyigelinta ee ku saabsan arrimaha qoyska ayaa ardada iyo maamulka macadka qoyskaaba waxay iswadaarsadeen fikirro ku aadan wada noolaanshaha qoyska isbarashada lamaanaha cusub iyo qaabka ugu habboon ee lamaanaha ku qalma aada u dooranaysid xuquuqda ay isku leeyihiin lamaanaha barbaarinta ubadka hooyada iyo aabbaha ugu horreyntii waxaa hadal ka qaadatay faadumo oo ku halaysay magaca ardada jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso waxaana ay sheegtay in ardada jaamacadda badda cas markasta ay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada horumarinta arrimaha qoyska
waxaan ku heli karnaa waxa waaye binaa al-usra in la sameeyo in qoyskii lasoo dhiso haddii qoys walba uu si wanaagsan kusoo barbaaro ilmihii hadhow isagaa qoys fiican dhisaya bacdeen waxaa dhacaysa in maxay haytay qoysas fiican oo laysu geeyay ay noqdaan mujtamac fiican markii mujtamac fiican la helana maxaa la helayaa dowlad wanaagsan baynu helaynaa marka taas waay ay jaamacadda badcas diyaar ugu tahay wax kasta oo ay kaga qayb qaadan karto dhisitaanka bulshadeeda in ay ka qayb qaadato mar walbana waxay ahmiyadda siisaa horumarinta iyo waxqabadka bulshadeeda ayay mar walba siisaa muxuaha inay horumariso qoladan muxuaha qoyskaab waxaan leenahay markii koowaad oad noo timaadaan weeye laakiin markii inay ku dambaysay yay noqonin gacmo furan kusoo dhowaada ayaanu leenahay barnaamij kasta oo aad ku dhisaysaan bulshadiina waxay noqon doontaa jaamacadda badda cas mid in kala qayb qaadata dhan walbaba nabe yuusuf cumar waa aasaasaha xaruntan tababarkan bixinaysa oo fadhigeeda uu yahay magaalada hargeysa furitaankii tababarka ayaa waxay ka sheegtay halka marka hore uu qoyska uu kasoo farcamo iyo qoyska ahmiyadda uu u leeyahay
qoys waxaa qoys ka sii dhigaya maxay labadan qobsoo cid kamaysan ka fiirnin ciddii kasoo asalkooda ka yimid iyo cidda kasii tafiiratay taas weeye usra muslima muslimo ah oo weliba ah gabadha sababtaan gabadha u soo saaraya waxay tahay cidda guriga joogta wasiiru daakhiliga ama qofka arrimahan hoggaan ka ah shookaanta inta ugu badan wada ee wax hagaajin kara ee nin mushkiladaysan u samri kara ee carruurta rabaynaya ee shaqada ugu badan haya waayo waa gabadha maxaa lagaaga baahan waxaan rabaa inaan ka hadlo afar qodob qodobka ku- intubana ay adiga kuma simanayaan adiga waxaan la hadlayaa waa adiga qodobka koobaad waa waa adiga yaa sawja hadda xataa haddaad tahay shabad gashaanti maxaad sugaysaa inaad noqotid sawja inaad guursatid inaad hooyo noqotid baad sugaysaa sidaa awgeed ii ogolow adigoo raaliya inaad intaan halkan ku jirno ilaa ta inantaa ilaa ta hooyada aad wada niyeysatana qiim sawja qodobka koobaad waxaan kaga hadli doonaa adiga sawjada maxaa lagaaga baahan yahay kow iyo laba waa xaqu nafsak inaad barato xaqa adigu aad leedahay inankastoo halkaa fadhidaa waxay rabtaa inay noqoto hooyo tusaale ah hooyo adduunka oo dhan saamayn ku leh hooyo raaliye ah hooyo awlaaddeedu ka soocan tahay awlaadda kale hooyo ninkeedu halkaa markuu marada dhaa al ninkii hiblaayo weeye maasha allah caleyh gabadhiisa weligeed gabadh la tartami mayso gabadh kastaa waxay rabtaa reerkay u dhaxday ama u dhixi doonto inay calan ku dhuusadato gabadhaan intaan rabin halkan ma fadhidaa may fadhidaa waa waxa inagu dhex jira haddaba dhammaantan inagu intaa doonayna haddana markaan reera yeelano maxaan u samayn weynaa mana su-aal ahayn
maxaa looga baahan yahay hooyada wanaagsan ee ah gabadha muslimadda ah mar kale ha noo faahfaahiso nabi yuusuf cumar
waxaad qoranaysaa saddex su-aalood inaad ka jawaabto kow waa maxay xaqa allah subxaana wa tacaala kugu leeyahay waa maxay xaqa ay naftaadu kugu leedahay waa maxay xaqa uu aadamuhu kugu leeyahay waxaan ugu horaysiinayaa xaqa allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa kugu leeyihiin xageebaan amarka ilaahay ka jooga ayna alamr marka maxaad u noolaanaysaa inaad qofka ilaahay arkay tahay marka haddii rabaayada la hagaajiyo sayga iyo sawjada ilmo fiican ba soo baxay mujtamaca markaa la ilaaliyo reerka ayaa ku dayanaya intaasoo reeroo kale mujtamaca haddaba la rabaa waa kaas ugu dambayn waxaan kaaga tegayaa walaalo marka hore yaqiinso adigu inaad tahay hooyadii adduunka maamulaha xarunta qoyskaaba ayaa waxa ay mar kale ay sharaxaad ka bixinaysaa qaabka ugu habboon ee lamaanaha cusub ee doonaya in ay nolosha ay wadaagaan ay u hasaawi karaan iyo caqabadaha la soo gudboonaada lamaanaha hasaawaha ku cusub iyadoo ugu dambayntiina dardaaran qoyska soomaaliyeed u soo jeedisay waad u baahan tahay run inaad nin la sheekaysato laakiin baro ninka naftaada soo baro kadibna baro naftaadu nin noocay bay u baahan tahay ha odhanin midba dan ha ku qabin naftaadu ninka u baahan tahay waa kuma ma nin dabeecad fiican baa ma nin lacag haystaa ma nin aqoonyahana kadib ninkaad baratay naftaadu u baahan tahay raadso hadduu ku soo galana hayso haddaanu ku soo gelina iska daa nimanka kale naagahooda ha doontaana nimada nimanka naagahooda ka dabakirina ilaa inankan inan kale u guursan laa intaad lacagta ka marinaysidin soo ma aha haddayna kugu ciyaara ma jeclo waa taa dhacaysa inuu kuu sheekeey sheekeey barrina uu naa kala guursado okay yaa ku dheeraan marka haddaba markan sheekaysanaya inaan burin wax walba hadalkaaga kayso quruxdaada kayso haddaad isqaawin jirtay barri markuu kula balmo xijaab xiro xijaab iska sii geli hadalkaaga marxiso wax kasta ilaasho jawharad baa tahay anta jawharad haddaad tahay mutasawija jawharad baa tahay haddaad tahay gashaafi jawharad baa tahay markaa saa u dhalataba jawharad baa tahay ilaahay baana jawharada naga dhigay jawharada ilaahay bay naga dhigo ina ilaaliyeen مثل الذين آمنوا مثل الذين مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا الدون كردم من تسالون هاي نبو قال الإسلام بينك تسالوا ما تصور هذا هاي قال أطا هاي مثال لو قلت تسبيح صدق مثل تسالوا لك عقدك حيث بيع المثال كتب مثل نكي قوسته إذا صوبا لك إلهي بقوبة لي tobabarkan ku saabsan wacyigelinta arrimaha qoyska oo maanta lagu qabtay hoolka jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso ayaa noqonaya kii ugu horreeyey noociisa ah oo lagu qabto jaamacadda nada yuusuf cumar oo tobabarkan bixinaysa ayaa ah gabar qoraa ah oo magaalada hargeysa ku nool waxa ayna xarunta waxayna xarun lagu tababaro qoyska soomaaliyeed ay ku leedahay magaalada hargeysa waxaana ay qortay buug lagu magacaabo beerta qoyska iyadoo haatan ku guda jirta in ay qorto bugaag kale oo ay uga hadlayso arrimaha qoyska sanadkan cusub ee laba kun iyo toddobiyo toban xasan heegal idaacadda daljir boosaaso
gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulqaadir siciid caarshe ayaa maanta kula kulmay magaalada bandarbayla saraakiilka socota hay-adda fao isagoo halkaasi kormeer u jooga si ugu kurgalo xaalada abaaraha ee deegaanada iskaga jirta iyadoo isugu soo hayaamay degmadaasi wariyaheenna maxamuud nadiif shire ayuu u warramay guddoomiyaha بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلام يا محمد أبو سلام يا أبي راديو درس البقية شغال هذا ما أنت إلى شلة وحنا رجوعي وفي بلارن وقصوا عليه هيدا يعني كذا أبدون كإرفان أو يو إن ك يو إن كا مركا هيدا فوق كسعودين مركا واحد وفي بلارن بيهاين waxaana hogaaminayay ninkii u sarreeyey arrimaha soomaaliya in la yidhaahdo richard fen la yidhaahdo marka awalna garowa intay joogeen markay garowa soo degan ay la soo hadleen adigu waxay rabeen inay u kurgalaan arrimaha qayladhaan aanu dhowr jeer ku celcelinay oo aanu kaga hadlaynay dadkii halka kusoo guuray xaaladahooda abaare abaaraha ka jira dadka haysta marka waxyaalahan ka wada hadlo waxa kamid ahaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa oo hadala ku royay wax nagala qaban lahaayeen guddoomiye ma jirtaa wax ay ballan qaadeen haddii aad ka wada hadasheen oo ay dhaheen bulshada dadkii soo hayaama iyo dadka abaaroodu sameeyeen waxaasaanu gaarsiinaynaa way jireen ballanqaad ayay sameeyeen waxaanu tusnay meelihii dadku xooga ku lahaayeen oo deganaayeen dadkii soo guuray dadkiio daaqiina dhamaystay biyo la-aanna hayso iyo xoolihii oo ay ka muuqato jirooyin ka muuqdaan kabacdi waxaa waftigaas haddana ku weheliyey madaxa u sarreeya soomaaliya arrimaha fow iyo arrimaha puntland ninkii u sarreeyey oo isna isna ajnabiya oo la yidhaahdo khaalid iyo barkhad oo isna ah arrimaha soomaaliya arrimaha puntland isna ku-xigeenkiisi isna soomaaliya kadib waxyaalaha ay marka ballan qaadeen wax kamid ahaa biyo dhaamis insha allahu inay wiiga soo socda dhulkaas keeni doonaan iyo daawadii oo ay yidhahdeen waanu haynaa wiiga ka baasina insha allahu soo qaadaynaa bay yidhaahdeen xoolaha in la gaarsiiyo dawadaas arrimahaas bay ballan qaadeen
guddoomiye safarkooduma mid xagga dhulka abuu ahaa mise waxay ku yimaadeen diyaarad waxay noogu yimaadeen annaga safar xagga dhulka ah sida maalin saddexaad ayayna wax kasoo degeen garowe kabacdi garowe ayay qayb soomaalida la socotay igala soo xiriireen haddaan usheegay inaan bandarbayla joogo hawlaha u waaweyn ay ka socdaan meesha ummadda isugu tigna halkaa tahay waxay kabacdi ballan qaadeen inay halkaas noogu imaanayaan haddii aan sii joogayo waana u sheegay halkaas inaan sii joogayo kadib dhulka safka dhulkaa bay soo mareen ceyl bay soo mareen shalay waxay noogu yimaadeen oo bishu ahayd sideed waxay noogu yimaadeen degmada bandarbayla haladan way nala joogeen maantana dhul badan baan soo marmarinay kadibna way soo amabaxeen kurgalko iyo arrimihii aanu sheegaynana inay dhab tahay xaqiiqdi xaqiiq ay tahay ayay ogaadeen marka safarkoodu marka safar dhulkaabu ahaa ma jirtaa cid ka tirsan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo bulshada marka laga soo tago inay mas-uuliyiinta la kulmeen oo iyo sidoo kale dadkii usoo hayaamay deegaanada iyaga ma la kulmeen
si guud si guud baa dadka ay u dhex marayeen marka si guud bay u arkayeen marka hade waa la istaagayeen dadka waa wareysanayeen marka sidaasay marka ula gurgunayeen wax marka gaar ah oo magaraysa ma ay jirin ay cid gaara ula kulmeen laakiin mas-uuliyiinta annaga ahna waa iyo mas-uuliyiinta degmada bandarbayla iyo waxgaradka iyo odayaasha dadka reer miyiga ahna iyaga si guud bay u dhex marayeen oo waa lala istaagaya meelaha dadku badan yahay ninka ugu dambeeyey hawlo shaqaa u joogta bayle idinkoo dhammaan hawlihii gobolka iyo shaqooyinkai xagga u wareejiyey sidii aad ballan qaadeen markii aad la socoteen wafdigii madaxweynaha oo ay sheegteen in shaqooyinka gobolka xagga degmooyinkaas loo wareejinayo bal maxaa idin qabsoomay hadda sidee buu yahay xaalku hadda waa garweye xaqiiqdiisaan hore u ballan qaaday madaxweynaha madaxweynaha puntland hadiisna ka ballan qaadnay culaysyo badan ayaa jira culayska ugu weyn hadda wuxuu fulay gobolka karkaar wuxuu fushaya degmada bandarbayla iyo xaafuun inta hoos tagta sidaa la-aligeed xaqiiqda waxaan odhan karaa wax badan ayaa noo qabsoomay waxaa jirtay in dhowr jeer aanu ku noo noqonay oo biyo aanu gaarsiinay xagga amnigana wax badan baa nooga qabsoomay inkastoo dadku yihiin dad fiican ay yihiin haddana meel la isugu yimi waad ka dareemaysaayo wax badan baa ma garanaysaay ciidamadii qaybta iyo ciidamada awood jooga aanu xoojinay maalin kasta waxaa iska dhaca dhacdooyin inkastoo iyo dhacdooyinkaaso dhacdooyin waaweyn ayay ahayn haddana isqabash isqabashooyin dadka dhexdiisa marka arrimahaasaan inta badan xalina iyo anagoo markasta rabno inaanu ogaano dadka waxyaalaha mag ay u baahan yihiin baahidooda ha noqoto xagga daawada dadka ha noqoto xa- dhanka daawada xoolaha iyo ha noqoto biyo gaarsiintaba marka waxaan odhan karaa wax badan baad qabsoomay haddana weli hawlihii dee waa hawlo maalinla ah oo inta badan taagan guddoomiye maxa baylo keliya baad hawsha ka wadaan mise degmada xaafuun iyadana hawlaha waa ka wadaan oo maamulku way u qorshaysan tahay inuu tago mise shaqadu baylo un bay ka socotaa degmada xaafuun waftiga ila socday qayb kamida ayaan u diray saraakiishii ciidamada ila socday qaybtood iyo xisaabiyihi gobolka ila socday baan u diray hadda jira haddii ay kusoo arkaan in xaaladu adag tahayna insha allah waan raba inaan tago marka halkan ayaan ku aragnay wallahi xaalad aada u culus marka kabacdi halka ayaan dhaafi kari waayay anigu oo shaqada halkan ka wada hadda guddoomiye waxaa jirta inaa dowla wasaaradda deegaanka iyo maamulka gobolka iyo hay-adaha iska kaashadeen biyo xireenka weyn ee biyo guduud isaga ka warrama biyo ma ku jiraan dadkii usoo hayaamo inta badan ka cabi jira iyaga xaaladooda waa sidee biyihii way dhammaadeen ummad badan baana isugu timi ilaahay mahadiis biyihii waa la caday kadibna laba jeer oo dambe ayaan waxaan gaarsiinay mar kasta ilaa shan iyo toban goboleed oo biyaha dadkii nawaaxigiisa deganaa haddana dadka qaybna way ka guurguurtay qaybna weli waa degan yihiin dhulkii togaga ahayo dee biyuhu fadhiisteen inta badan biyuhu way ka dhammaadeen intaada ugu dambaysa oo ah bulshada puntland iyo dowladda baa la wadaagaysa aad baad umahadsan tahay fariinta ugu dambaysa waxa weeye aan dirayo dowladda iyo dadka waxgaradka ah iyo mar kasta maanka ayay markasta ku hayeen mar kastana dadka walaalahooda wixii la gaarsiin lahaa diyaar bay u ahaayeen haddana waxaan leeyahay hawlka madaalooyin weli waa hogadii dadka kalena waxaan leeyahay ha lagu daydo arrintuna waxa weeye dadka iyo dunyaduba gacan ayay u baahan yihiin marka maanka ha lagu hayo arrintaasuna ku celcelinaya gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulqaadir saciid caarshe dhaqaaje ayuu kaasi ahaa intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii caawiya daljir oo cawaysankan idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee bohol barnaamijkan lamid intaas ku arkayno nabadgelyo